sidaad idaacaddeenii galabta iyo tiin aan iminkaba ku jirno aad ku maqlayseen musharaxa xisbiga jamhuuriga ee u baratamaya aqalka cad miid ramni ayaa ku dhawaaqay qofkii u noqon lahaa madaxweyne ku-xigeenka waxaa ramni uu magacaabay nin la yidhaahdo paul ryan oo ka mid ah daa'irta xisbiga jamhuuriga ee muxaafidka ugu firfircoon arrimaha ku xeeran magacaabista paul ryan ayaan goor dhoweyd ka waraystay cabdiraxmaan yabarow oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad uga barateen taxliisha ku xidhiirta siyaasadda maraykanka waxaanan ugu horrayntii weydiiyey bal inuu fikir guud iga siiyo qofka uu yahay paul ryan maxamudow paul ryan waxa uu safka hore kaga jiraa dhallinyarada iminka u soo kacday xisbiga jamhuuriga iyo guud ahaan muxaafidka waddankan maraykanka uu leeyahay waxa uu ka soo jeedaa magaalada janesville ee gobolka wisconsin aabihii waxa uu ahaa qareen hooyadiina waxay ahayd hooyo guri joogto ah oo reerka daryeesha waxa uu ka tirsan yahay masiixiyiinta kaatoliga ee sida weyn uga soo horjeeda waxyaabaha ay ka mid yihiin ilma iska soo rididda oo xisbiga jamhuuriga ku weyn paul ryan labiyo afartan sano keliya ayuu jiraa waana xildhibaan iminka ka tirsan aqalka hoose ee koongareska oo markii ugu horreysay uu soo galay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed taasoo ka dhigaysa inuu afar iyo tobankii sano ee u dambeeyey uu koongareska ka tirsanaa magaalada washingtonna shaqadiisa u badnayd paul ryan aabihii waxa uu dhintay isagoo dugsiga sare ku jira waxaanad moodaa in uu hanaqaaday oo uu ka hor tallaabsaday dhallinyaradii isaga ku daada ahayd waxa uu ka soo baxay jaamacadaha miami ee gobolka florida iyo gobolka ohio iminka waxa uu guddoomiye u yahay guddiga miisaaniyadda ee aqalka hoose ee koongareska waxaana maxamuudo oo paul ryan uu ku caanbaxay miisaaniyadda uu u dejiyey xisbiga jamhuuriga ee la damacsan yahay in looga baxo hoosu dhaca dhaqaale oo xisbiga jamhuurigu ay ku doodaan inuu yahay kan baraadhaha u horseedi kara waddankan maraykanka qorshahaasi miisaaniyadda ee paul ryan uu dejiyey waxa uu mid raamni u noqon karaa mid si weyn ugu soo jiida muxaafidiin badan iyada oo dimuqraadiyiintuna ay durba haatan leeyihiin paul ryan xulashadiisu waa nasiib u soo hoyday ololaha obama ee dib u doorashada waa tahay cabdiraxmaan ee maxaad isleedahay miid ramni wuu ku xushay paul ryan inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeen intii maxamuudo ololahani uu socday waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu dhaliilayay mid ramni waxaa ka mid ahayd in muxaafidnimadiisu ayna runtii mid ahayn talax tagtay oo uuna soo jiidan karin muxaafidiinta dhabta ah oo shaki badan laga qabay haddaba paul ryan waxa uu u jafjafi karaa oo u soo kicin karaa muxaafidiinta siyaasadoodu ay sida weyn ugu fog tahay dhinaca midig ee shakiga badan ka qabay mid ramni waxaa kaloo isagana laga yaabaa in lagu soo xushay inuu ka soo jeedo gobolka wisconsin oo inta badan aysan jamhuurigu isku hadlayn jirin iminkana ay suurtowdo in maadaama uu yahay wiilkooda madaxweyne ku-xigeenkii gobolka wisconsin uu maro dhinaca mid ramni waxyaabaha kale uu ku xushay waxay tahay in mid ramni laftiisa uu aaminsan yahay uu horeyna u ammaanay qorshaha miisaanadeed ee jamhuuriga ay la soo shir tageen ee uu paul ryan uu dejiyey waxaa taa daba taalla inuu paul ryan yahay ninka calanka u sida mucaaradada ama kasoo horjeedka ugu weyn ee ku timid mashruuca caafimaadka ee obama ker loo baxshay oo jamhuurigu intooda badan ay ka saman yihiin nacaybkiisa ugu dambaynna waxaan isleeyahay paul ryan oo labiyo afartan sano oo keliya jira waxa uu u soo jiidi karaa mid ramni dhallinyaro aad u badan oo inta badan arki jiray in xisbiga jamhuurigu yahay meel ay odayaal hore oo rugcadaaya ay u taliyaan dabeetana uu dhallinyaro badan kacsho oo is yidhaahda alla ilaahe kaalintiinnii waatan ka dhex muuqata oo paul ryanba uu idiin joogo waa tahay maxay yihiin marka dhaawacyada miid ramni ka soo gaari kara xulashada paul ryan waxyaabaha lidka ku noqon karaa paul ryan waxaa ka mid a xisbiga jamhuuriga marka ay u ololeynayaan jagooyinka madaxtinimada inta badan maxamuudow waxa ay sheegtaan inay shacibka maraykanka ee gudaha jooga gobollada kale ay la socdaan oo ay necab yihiin washington iyo dadka ku xidhiira islamarkaasna ay howshoodu tahay inay badilaan dadka washington muddada badan joogay haddaba taasi waxa ay nusqaan ku noqonaysaa paul ryan waayo toddoba jeer ayuu gobolka wisconsin ka soo galay taasoo ka dhigaysa inuu afar iyo toban sannadood wakhti ku dhow uu deganaa washington iyo agaarkeeda oo markan aan la odhan karin reer washington baan ka takhallusaynaa waana sidaasi baan isleeyahay wixii maanta markii uu soo dhoweynay mitt ramney uu microfoonka ku soo dhoweynaya paul ryan uu u yidhi waxaan soo dhoweynayaa paul ryan oo washington ka shaqeeya laakiin qalbigiisu jiro jenesville wisconsin isagoo isku dayaya inuu washington ka fogeeyo midda malaha ugu daran ee nusqaanka weyn u noqon karta haddii dimuqraadigu ku aflaxaan inay dadweynaha dhacsiiyaan waxa ay tahay qorshaha miisaanadeed ee paul ryan uu u dejiyey xisbiga jamhuuriga oo meelaha ay ka taaban karaan oo ay ka duuri karaan xisbiga dimuqraadiga ay tahay waxyaabaha uu ka qabo arrimaha social security-ga waa lacagta dadweynaha la siiyo marka ay howlgabka noqdaan iyo caafimaadka medicaidka iyo medicareka la yidhaahdo ee dadka howlgabkaah ay helaan waxa uu paul ryan soo jeeshay in kuwaasi laba gooyo markii ay ka baxaan dadka iminka da-doodu ay ka sarrayso shan iyo kontonka oo dadka waaweyne ay aad runtii uga cadhaysan yihiin waxaana xisbiga dimuqraadigu uu taasi uu ku bayaamin karaa meelaha ay ka mid tahay gobolka florida oo cimiladiisu ay diiran tahay oo ay u badan yihiin dad howlgaba oo halkaasi dega oo iyagu ah dadka runtii marka ay noqoto codaynta aadka u soo baxa ee la isku tarin karo codkooda ugu dambaynna waxaan isleeyahay paul ryan waxaa iyadoo nusqaan u ah inuu yahay nin daayar oo fikradihiisa siyaasadeed ay aad u beegsanayaan oo diradda ay saarayaan arrimaha maxalliga oo aanu caalamka wax badan uuna ka aqoonin waxaa kaloo iyadana lagu duri karaa paul ryan inaanu khibrad fiican oo xagga maamulka dowladda uuna u lahayn sida qaar ka mid ah kuwii musharaxiintii madaxweyne ku-xigeenimada isaga kula baratamay oo ay ka mid yihiin guddoomiyaasha gobolka minnesota ninkii ahaan jiray iyo ninka iminka guddoomiyaha gobolka ka ah new jersey chris christy oo intaba loo tiriya inay leeyihiin khibrad ku xigta tan federaalka maadaama ay gobollo soo xukumeen cabdiraxmaan yebrow oo falanqaynayey madaxweyne ku-xigeenka cusub ee ay yeelanayaan xisbiga jamhuuriga oo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee u baratamaya aqalka cad mid romney uu u doortay inuu noqdo ninka koongareska ka tirsan ee lagu magacaabo paul ryan waxaana uu cabdiraxmaan yebrow u waramayey waryaheena maxamuud mascade